iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee matayos ishoosaysiinta saacaddaas ayaa xertii u timid ciise oo waxay ku yidhaahdeen yaa haddaba boqortooyada jannada ugu weyn markaasuu wuxuu u yeedhay ilmo yar oo dhexdooda ayuu joojiyey oo yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnaan soo jeesan oo aydnaan noqon sida carruur oo kale boqortooyada jannada ma geli doontaan ku alla kii haddaba isu hoosaysiiya sida ilmahan oo kale kaas ayaa ugu weyn boqortooyada jannada oo ku alla kii magacayga ilmahan oo kale ku aqbalaa wuu i aqbalaa ciise wuxuu ka digey inaan dadka kale la xumayn laakiin ku alla kii xumeeya yaryarkan i rumaystay midkood waxaa u roon in dhagax shiid luqunta looga lalmiyo oo badda moolkeeda lagu hafiyo waa u hoog dunida xumaanta aawadeed xumaantu waa inay timaaddo laakiin waa u hoog ninka ay xumaantu ka timaaddo haddii gacantaadu ama cagtaadu ku xumayso iska jar oo iska tuur waxaa kuu wanaagsan inaad gacan la'aan iyo lugla'aan nolosha ku geshid intii adigoo laba gamcood iyo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa dabka weligiis ah haddii ishaadanu ku xumayso iska bixi oo iska tuur waxaa kuu wanaagsan inaad il keliya nolosha ku geshid intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada dabka ah iska jira inaydnaan yaryarkan midkood quursan waayo waxaan idinku leeyahay mar walba malaa'igahooda jannada ku jira ayaa wejiga aabbahayga jannada ku jira eegaya waayo wiilka aadanuhu wuu u yimid inuu badbaadsho kii lumay masaalka ku saabsan laxdii hallowday maxay idinla tahay nin hadduu tiro ida ah leeyahay oo middood ay ka hallowdo miyaannu sagaal iyo sagaashanka buuraha dushooda kaga tegin oo doonin tii hallowday oo hadday noqoto inuu helo runtii waxaan idinku leeyahay taas aad buu ugu farxaa si uusan ugu farxin sagaal iyo sagaashankii aan hallaabin sidaas oo kale ma aha doonista aabbihiinna jannada ku jira in yaryarkan midkood lumo wixii xumaanfalayaal loo samayn lahaa oo haddii walaalkaa kugu dembaabo u tag oo canaano adiga iyo asaga keli ahaantiinna hadduu ku maqlo walaalkaa waad soo ceshatay laakiin hadduu ku maqli waayo mid ama laba kale wado si hadal walba loogu adkeeyo afka labo ama saddex markhaati oo hadduu iyaga maqli waayo dadka kiniisadda u sheeg oo hadduu dadka kiniisadda maqli waayana ha kuu ahaado sida qof aan ilaah aaminin iyo canshuurqaade runtii waxaan idinku leeyahay wax alla wixii aad dhulka ku xidhaan ayaa jannada ku xidhnaan doona oo wax alla wixii aad dhulka ku furtaan ayaa jannada ku furnaan doona dukashada wadajirka ah weliba waxaan idinku leeyahay haddii laba idinka mid ah oo dhulka ku heshiiyaan wax kastoo ay baryaan way uga noqon doontaa xagga aabbahayga jannada ku jira waayo meeshii laba ama saddex qof ay magacayga isugu soo ururaan halkaas aniga dhexdoodan joogaa waajibka iscafiga iyo masaalka ku saabsan mididiinkii abaalka darnaa markaas butros ayaa u yimid oo ku yidhi sayidow imise goor baan cafiyaa walaalkay hadduu igu dembaabo ma ilaa toddoba goor baa ciise ayaa ku yidhi kugu odhan maayo ilaa toddoba goor laakiin ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah sidaa darteed boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiiyaa nin boqor ah oo doonayey inuu addoommadiisa ka xisaab qaato goortuu bilaabay inuu xisaab qaato waxaa loo keenay nin toban kun oo talanti uu ku lahaa laakiin wuxuu ku bixiyo ma uu haysan markaasaa sayidkii wuxuu ku amray in la iibiyo isaga iyo naagtiisa iyo carruurtiisa iyo wuxuu lahaa oo dhan oo lagu bixiyo addoonkii haddaba wuu dhacay oo intuu sujuuday ayuu wuxuu ku yidhi ii dulqaado anna waan wada bixin doonaaye markaasaa addoonkaa sayidkiisii u naxariistay wuuna sii daayey oo ammaahdii wuu u dhaafay laakiin addoonkaas ayaa baxay oo helay mid ka mid ah addoommadii uu la shaqayn jiray kii uu ku lahaa boqol diinaar wuu qabtay oo intuu ceejiyey ayuu ku yidhi bixi waxa lagugu leeyahay addoonkii uu la shaqayn jiray ayaa haddaba cagihiisii isku riday oo baryey oo ku yidhi ii dulqaado anna waan bixin doonaaye isaguse ma uu doonayn laakiin wuu baxay oo xabsiga ku tuuray ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa haddaba kuwii la shaqayn jiray goortay arkeen wixii dhacay aad bay u calool xumaadeen oo intay sayidkooda u yimaadeen ayay u sheegeen wixii dhacay oo dhan markaasaa sayidkiisii u yeedhay oo ku yidhi addoonyahow sharka lahu waxaan kugu lahaa oo dhan waan kuu dhaafay waayo waad i bariday miyaanad lahayn inaad kii kula shaqayn jiray u naxariisatid sidaan anigu kugu naxariistay markaasaa sayidkiisu carooday oo u dhiibay kuwa dadka silciya ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa oo dhan sidaas oo kalena ayaa aabbahayga jannada ku jiraa idinku samayn doonaa haddaan midkiin waliba qalbiga ka cafiyin walaalkiis